gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa daafuray tartanka cayaaraha kubadda koleyga ee degmooyinka gobolka banaadir oo halku dhig loogu dhigay sanadkan ciyaar oo codkaada dhiibo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa tilmaamay in ahmiyad gaar ah ay u leedahay gobolka banaadir fursadaha la siinayo dhalinyarada islamarkaana lagu dhiirigelinayo inay ka qayb qaataan horumarinta cayaaraha kala gedisan ee ka qayb qaata isdhexgalka bulshada ciyaaruhu waa farxad isdhexgal intaa kuma ekaanaya gobolka banaadir wuxuu ballan qaadayaa inuu maalgeliyo intii suuragal ah in ciyaaruhu ay qabsamaan joogtana u qabsamaan bashiir wuxuu ballan qaaday degmada edabta iyo ciyaar wanaagga ku soo baxda inuu geeda siinayo anna waxaan ballan qaadayaa ka gobol ahaan inaan gobolka casho ugu sameeyo degmada ku guulaysata koobka war badan kama furra waa meel aada u qurux badan goobtana ha la soo raadiyo magaceeda rooda lama weydiinayo oo nin aada u qiimo badan oo ay walaal yihiin oo dhamman la yidhaahday ka soo xigatay marka saa darteed waxaan idin leeyahay ciyaarihii degmooyinka tartanka kubadda cagta tartanka kubadda koleyga ee degmooyinka gobolka banaadir waa inoo furan yahay dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa bulshada gobolka iyo dhallinyarada ugu baaqay in ay codkooda dhiibtaan islamarkaasna ay ka qayb qaataan doorashooyinka dhowaan ka dhici doona wadanka wuxuuna halkudhig ugu magacdaray ciyaar oo codkaada dhiibo halkudhig yar baan rabaa inaan raaciyo marka ciyaar ee codkaaga dhiibo qof kasta waxaa laga rabaa inuu codeeyo isu diyaariyo gobolka wuxuu gelayaa xamar waxay gelaysaa codayn iyo doorasho saa darteed qof waliba waajibkaaga dastuuriga ah ee dadnimada ah ee qiimaha leh inaad codkaaga dhiibatid waa xaq aad leedahay laguguna leeyahay waxna aad ku noqon kartid tartankan waxaa goobjoog ka ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk ee soomaaliya madax ka socota wasaaradda cayaaraha soomaaliya madax ka socota xiriirka kubadda koleyga soomaaliya madaxda sboortiska gobolka banaadir guddoomiyaal degmo iyo marti sharaf kale ayaa waxaa lagu daafurayay tartamayaasha degmada shibis oo difaacanaysa koobka iyo degmada waaberi